الله الرحمن الرحيم مدن مدحوينه بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحوينه magaaladii burco oo aad iyo aad u ballaadhatay oo daafaha galbeed iyo bariba u kala baxday xaafadda waxaa la idhaahdaa xaafadda isnaba kulul waxay u baahan tahay mudan madaxweyne iskuul iskuul hooso dhexe ayaa halkan wasaaradda waxbarashadu nooga hirgelinaysaa mudan madaxweyne dhagaxa noo dhiga ku soo dhowow ها وسيرك أخبر شو
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بقى محمد سكون كان علمو في سينا حافظ أنا إذا سليبان سليبان كل ومنتي كسر فوق سكون الذي معناه ما أرضي هو يتغال لكن هو حمسان ومين كستوفر آه عطلت واحد دوني إننا وحبرتان كاو حقود أنا حمسان كان أول ما ينوز المجالة ده كبستان هي اللي سكون كان سينا أنا أقول لكم دي هكوا أنا وصل دوين إنه تسكح حافظ الدقين إلهي خاتم نوم في الكسور
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ذاك وحى فرحات iyo sharaf nooca in madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed xasan siiraaj uu kala soo kulmay oo aanu qofkeen uu noogu jiray dowladda inaanu ka dhisno dugsi hoose dhexe oo ah odayaasha magaalada oo aanu doonayna iminka inaanu ku fidino waxbarashada iyadoo ay ardada sida wasiirku sheegay had iyo goor xabsi ku dhaco waktiga loogu talagalay casharadoodu ay ka soo gaarayaan sidaas waxa weeyaan runtii sida waxbarasho baay aad u ballaaratay mudana madaxweyne intii aad kuaanta hoggaanka dalka waxay ku tusaale cad u ah in aanu saakaada diyaar u tahay inaan dhagaxsiiso oo adoo dhagaxsiiso ilaa afar bulshe oo hareeraha magaalooyinka iyadoo ay daadi waayeen raddadii isla markaana ay ka fogaado ku horrori jiray ardada qaarkood waan doonay waxbarashooda kusoo dhawow
بسم الله الرحمن الرحيم آه، فرحد وين بيت هاينا انت حلقان داك دقو آه، انا انا هلا داك دقيو آه، مشروع عن هلكن سكول كان حافظ لوغو تلقلي وين لو قبو اي برشادو قبتو السنة كو شغلة iyo kuwa do- kuwa gobolka iyo inta hawshan ka shaqayso oo dhan iyo inta hawshan fulinaysa waan u mahadnaqayaa insha allahu tacaala ilaahay waxaa idin iibinaya
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo wafdigu hogaaminayay waxaanu kusoo dhaweynaa xaafadda maxamed cali oo dugsi sare aanu halkan looga bilaabayo kaasoo dowlad ahaan kadhigkii horeba dhulkiisa ay bixisay golaha deegaanka dhisidiisana ay wasaaradda waxbarashadu ay ku fulayso waa dugsi sare maxamed cali secondary school ayaanu doonayaa inaad noo dhex dhigto wasaaradda waxbarashadu kusoo dhaweyso wasiir
dulkani afar iskuul aynu tog dheer u dhagax dhigayno weliba burco kuwo iskuul sekandariya xaafadda maxamed cali la yidhaahdo waxaan leeyahay inu maanta u dhagax dhigno insha allah sida ugu dhaqsaha badanna waanu u dhisaynaa iskuullada aanu dhagax dhigno dowladdani ma raagto hadday ugu badato bisha la dhisayo ayay ardaydu ka maqnaanaysaa
بسم الله الرحمن الرحيم فرحد وين بيت هاينا maanta ka qayb galo oo aan dhagax dhigo iskuulkan halkan ka bilaabmaya maxamed cali insha allah waxaan rajeynayaa dadka deegaanka iyo magaalada iyo dadku ay aada uga faa'iidaan kuwii ummadda iyo dadka aan ilaaha ka dhigo
بسم الله الرحمن الرحيم مدي سوماليلاند مدحوينه axmed maxamed maxamed siyaanyo iyo wafdiga ballaaran ee wasiirada golaha wasiirada xildhibaanada ee hogaaminaya iyo ururada koowaadba assalaamu calaykum waraxmatu الله وبركاته waxaan sharafiyaa inaan warbixin yaro kooban kaa siiyo waddadan oodweyne iyo dhammaan horumarinta ka socota gobolka daalmareed runtii waddadan waxaa nasiib u yeeshay iyadoo ay dowladduna gacan aada iyo aada u ballaaran ay ka geysatay bulshadii gobolkuna ay u kacday oo contribution badan la bixiyey oo maanta aanu aada iyo aada ugu naaloonayno in waddo nagu xidhiidhisaa caasimadda jamhuuriyadda somalilan ee hargeysa iyo caasimadda burcaba in waxaa ka socda mashaariic fara badan gobolka taas oo ay bulshada gobolku ay aqoonsan tahay in iyo garasho fiican loo tahay waxtarka weyn ee ay dowladdu u geysato in ee kala duwan ay tahay mid hay-ad lagu soo jiheeyey iyo hadday tahay mid dowladdu toosaba bulsho aada u yaqiinsan in aqoonsanna waxtarka iyo gacanta dowladda in waxaa maanta ka socda saddex mashruuc oo waaweyn baanu ka wadnaa mid waxaa lagu ururinayaa qaadhaan xoolo si cududii gobolka loo muujin lahaa kii xoolaha ayay madax dhaqameedkii gobolka oo dhan ay ku mashquulsan yihiin oo arigii baa la ururinayaa kadib markmadaxtooyadu uu noo bilaabay contributionkaas annaguna iyo xildhibaan waabeeye waxaan annaguna markaa ku dhawaaqnay inaanu shan kun oo neef iyo shan boqoloo geela aanu kaga qayb qaadano waddada waxaa kale oo ay markaa madax dhaqameedkii naga codsadeen in xoolihii dhulkii la marin lahaa loo banneeyo taas oo ay naga codsadeen in seere baabiil aanu galno aanan itaan u hayn tiina runtii waanu ka gacan siinay dhulkii cismooyinkaha iyo seerihiiba si fiican baan u bilownay taas oo wasiiraddan yare deegaankuna ay noogu maqan tahay noogu maqan tahay sidii ay nooga gacan ay sidii nooga gacan siin lahayd dhammaystirka hawshaas ay noogu maqan tahay iminkana iyadoo kaalmo oo shidaala ayay siisay hawshaasna si fiican bay noogu socotaa waxaanu doonaynaa kaana codsanaynaa mudane madaxweyne inaanu tusaale u noqonno gobollada jamhuuriyadda somalilan oo aanu baabiino heshiimooyinka iyo shaqadarrada jirta dhulka daaqsinka ah in waxa kale oo si fiican ay noogu taageereen bulshada xoolodhaqatadii kadib markii ay dowladdu si hagar la-aanah ay wax uga qabatay xoolihii sidii loo daaweyn lahaa oo gaari mobila iyo daawadiisiiba istaanbay noo ah mar allaaliya marka xoolo ay hayrtuulayaashu soo sheegaan markiiba si deg dega ayaa taasna loogu gurmadaa oo loo daaweeya xoolaha taasna waxay noo fududaysay inay noo dhegan nuglaadaan ogaadaan bulshada xoolo dhaqatadii in wax loo qabtay taas oo ay iyaguna qaadhankaas ka qayb qaadanayaan waxa aan aan iminka xoogga saaraynaa wasaaradii reer fanyuga wasaaradii maaliyadda waxay furaysaa xafiiskii reer fanyuga waxaanu bilaabaynaa deegaanka dakli ee gobolka iyana wiigan soo socda insha allah xadhiga fanyuga aniga madaxweyne aada iyo aad baan ugu faraxsan nahay maanta kii waddada halkan nagu doodnay oo ah muftaaxii horumarka muftaaxii ilbaxnimada muftaaxii aqoonta wax walba noo soo marayeen halkan dhinacayga uu joogo xildhibaan waabeeye oo ah soo jeeda
بسم الله الرحمن الرحيم وزارة المدحوينة المعامل الكوري المعامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزارة المدحوينة وحان وكعقا ما حد نقعدنا تي القوي مكا الكونستوى السيكا كفالة deeqdan aad ka qiimaha badan awgii waddada isku xidha dhulka oodweyne iyo run ahaantii dalabku waa qaybta ugu muhiimsan ee halkan wax ka qaban kartaa waxaan iminka anagu xildhibaan ahay muddo sideed sannadoodaan waxaan dowladdii hore ka baryi jirnay oo dowlad noogu dalbatada haddii kala miisaaniyad ansixinay wax maanta ii farxada mudane madaxweyne alabaxa familiyan ku dhow aad ku wareejiso dowladdeenna ay ku wareejiso haddii dhexmaraysay deegaanka laga soo doorto waxay taasi muujinaysaa madaxweyne in maamulkaagiina wuu wanaagsanaaday anigana tacabkayga aanu khasaarin iyo xisbigayga waxay farxad ii ah madaxweyne inaynu maanta qalab kaa wareejinno madaxa oo noqon lahaa waxa uu madaxweynuhu dhagaxeegay waddadii xeergaabo shalay dadka reer udweyne dadka deegaankan ay marayso waddadu waddooyinku dhisma jibinayaan ha ku niyad jibina madaxweynuhu dalkooda uu u yahay madaxweyne waddooyin badan baa hore dalka mid walba waxay inay lagu tartamo hormarkaaya u wanaagsan maantana bilowgii macdaadka waynu haynaa waxaan kaloo aada ugu mahadnaqaya wasiirka madaxtooyada runtii oo iminka waddooyinka hoos yimaadaan wadanaaeeswana ka galay mudane madaxweyne kusoo
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa inaan xuso madaxweyne dalkeena maanta maantaag wuxuu kusoo kordhiyey in ay deegaamadu ku tartamaan horumarka iyo waxaa mahad gaara leh kuwii noo bilaabay oo iyaguna kalay sidii sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhari noogu sheegay munaasabadii ugu horeysay ee waddada lagu boorame inuu dalkaagu suurtogeliyey in reer boorame ay waddada dila boorame ee bilaabaan iyo inay xukuumaddu inta badan iyadu gacan ka geysato marka labaadna waxa mahadle qolada dowlacada hargeysa iyaguna tartanka kaga qayb galay oo buuraha jebiyey oo welina wada qolada waddada cad ee hargeysa dhinaca koonfurta hargeysa barsilaha ee hargeysa iyaguna gacanta ku haya labadaba waxaan isleeyahay qolada ceerigaabo dhagaxa maanta loo dhigay iyo qolada oodu الله الرحمن الرحيم maanta waxay noo tahay maalin weyn shalayna maalin weyn bay noo ahayd maanta waa maalin bay noo tahay mudowna madaxweyne anigoo gebigiida ugu salaamaya ayaa waxaan xasuustay meel seeta layidhaah seeta waa meel yaro u dhexaysa oodweyne waxay ahayd in hafa kilomitara seeto waa meel ay gaariyaashu galaan mar allaad waanwaynu wada ognaho dee oodweyne caanaha burco looga keena inta badan iyo jiidahan u wadago seebtoo maalinta uu roobku da-o reer reer barxoo dhan way warwaraan waxay yidhahdaan seebtaa roobkii maanta uu helay halkaasi waxay tegi jirtay siday ahaan jirtay ilaahun baa maanta og mar baan taxalujino waxaanu nidhi bal intaanu soconno aynu waaq samayno aynu lacag u uruurina intaa seeto haddaynu dumar nahay aynu ku hagaajinno maanta seeto waa laga raystay maanta seeto waa ha ka raystay oo runtii maanta seeto meel ku xidhay مشاريعدا ضدكم كتهي يا أبلا قاطي مدحوينه مشاريعدا runtii uu iminka wadooyinka wasiirka madaxtooyadu kow ka yahay guddida isku taxalluujisa ee burco ee iyagu jaamacadda dhisay ee bridgeka dhisay ee magaalada burco habeenii maalin u soo jeeda ee gobolkan wax badan ka qabtay guddidaasina mahad bay leedahay ilaahay baa mahad leh in allaaliya inta xildhibaa in allaaliya inta bara saabaaha ee soo maray togdhe in allaaliya inta soo maray meero in allaalinta madax soo martay oo dhan aad bay u mahadsanaya anigu sideed iyo toban sannadood baan halkan joogay oo aan ka shaqaynayay intanoo galbe bariga ka shaqaynayay maanta maalin aynooga farxad badan tahay ma jirto xagganna waa ta la ysku xidhay xagga kale waa la ysku xidhay siduu sheegayay wasiirkii cukuusana dee waddanka oo dhan bulshada ayaa imika diyaar o ayna wax qabsato gacmahaynu isqabsanaynaa haddii alla yidhaahdana shidaalka waan soo kordhinaynaa insha allah wasiir cabdicasiis samaale ayaynu dib ugu yar noqon doona odhan doonaa reerooda waxyaale shidaalku waa nagu yara marka insha allah waan soo kordhinaynaa hawshaasi aad iyo aad baad ugu mudane madaxweyne kusoo dhawo
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيتنا المنطقة كسو قدم مشروع كان سجاير قيمة هي قاية وين له إن شاء الله تعالى سيد الله وضع الشيء مشروع أنا وحول الله إيمان إياه فإذا فربر بقول إيمان يا برشرية الدقامة وكوب بيجي هذا أردن ummaduna sida uga qayb gashay iyo guddiyaasha odayaasha ah ee mar walba ka shaqaynaya horumarinta gobolka iyo horumarinta wadada tan anagu celinaya anagu waxaanu diyaar u nahay meeshii wax kusanaysa iyo ummaddii wax karaysa wax qabsanaysa ee gacan ka geysanaysa inaanu haddaanu dawladda nahay ku dhiirigelinno inaanu gacan ka geysano muxuu ahaye aanu weliba qayb wax ka qaadano maasantiin insha allah tacaala ayaan waxaan ku rajeynaya inaan isbacda kuwa kaleba ay arkaan ay horumar iyo suxib iyo suxidhnaan ummadda meel walbana ayna gaadhsiiso waxaan ka mahadsantihi wasalaam